أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo weerar khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ku dhowaad toddoba boqoloo ruux ayaa lagu dilay dibadba xoogan oo ka dhacay dalka tanzaniya wilaayada baa ayaa ku dhawaaqday xamle dacwe oo ka hirgelinaysa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas kulan looga arraysanayo horumarka dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك waa habeenimo axada tobani kowda bisha jamaadul awal sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba oo kusoo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan weerar khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay ka mid dhigeen maleeshiyad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka busley oo ah deegaan dhaca waddada xeebta isku xirta magaalada muqdisho iyo magaalada marka ee wilaayada shabeellada hoose dhimashadu waa halmtad oo sargaal ah oo taliya unug ah oo lagu magacaabi jiray muxyidiin dhanka wilaayada bay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee xabashada etoobiya ee degmada dinsoor oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayadaas kudhowaad toddoba boqol oo ruux ayaa lagu dilay dibadba xoogan oo ka dhacay dalka tanzaniya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka tanzaniya ee jaadhama ayaa jimcihii shalay shaaciyey in ku dhowaad toddoba boqol oo qof lagu dilay saddex maalmood gudahood kadib markii ay dhaceen mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay doorasho muran dhalisay oo arbacadii lasoo dhaafay ka dhacday dalkaasi mudaharaadyaal gadoosan ayaa wadooyinka isugu soo baxay tan iyo arbacadii iyaga oo ka caraysan cabashooyin la xiriira caburin bahsan iyo in tartanka doorashada laga reebay laba ka mid ah musharaxiinta ugu waaweyn ee kasoo horjeeda haweeneyda madaxweynaha ka ah dalkaasi sidaay wararku tibaaxayaan goobihii codaynta ayaa mar kaliya isku bedelay foodo iyadoo dadweyne aada u badan ay isugu soo baxeen wadooyinka daarusalaam iyo magaalooyinka kale iyaga oo jeexjeexay sawirada madaxweynaha islamarkaana weeraray sallagyada booliska iyo goobaha codbixinta tani waxay keentay in la xiro internetka iyo in bandow lagu soo rogo xiliyada habeenkii ilo amni ayaa u sheegay wakaaladda wararka e f b inay maqleen warar sheegaya in dhimashada guud ay kor u dhaaftay shan boqol oo qof islamarkaana guud ahaan dalka oo dhan ay noqon karto tirada dhimashadu toddoba boqol ilaa siddeed boqol oo qof afhayeenka xisbiga mucaaradka jaadhama ee laga mamnuucay doorashada ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dhimashadu ay ka badan karto toddoba boqoloo qof maadaama dilal horle ay dhici karaan xiliyada habeenkii inta bandowga uu jiro madaxweynaha tanzaniya saamiya xasan oo xukunka la wareegtay labada kun kow iyo labaatankii kadib markii uu geeriyooday hogaamiyihii ka horeeyey ayaa lagu soo waramaya in guul weyn ay ka gaartay doorashadii qabsoontay maalinimadii arbacada iyadoo heshay codadka in ka badan boqolkiiba sagaashan iyo toddoba sida ay subaxnimadii maanta oo sabtiga ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka ee tanzaniya waxaa loogu yaro beesha caalamka ee si weyn uga walacsan qulqulutooyinka kasoo cusboonaaday tanzaniya kuwaas oo sidoo kalena la sheegay in boqolaal qof oo kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo dowladdu ay tirada dhimashada ku tilmaantay mid la bumbuuniyey islamarkaana ganafka ku dhufatay dhalaylaha loo jeediyey
mahadsaned cali yare wilaayada ba ayaa ku dhawaaqday xamlad dacwiya oo ay ka hirgelinaysa degmoon iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya kun caaliman aw mutacaliman ayaa loogu magac daray xamle dacwadeedkan uu ku dhawaaqay maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyadoo la gudanayo ammaanada shakhsiga ah iyo tan caamka ah ee ummadda ka saaran in la faafiyo dacwada risaalada tawxiidkana ay gaarto miy iyo magaalo isagoo ka duulaya amarkaasi dul saaran islamarkaana hiigsanaya horumar aakhiro iyo mid adduun ee ay bulshadu gaarto ayuu maamulka wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu muddo bil ka hor ku dhawaaqay xamle dacwadeedkan shicaarkeedu ahaa alcilmu waalcamal oo ka hirgishay inta badan degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayada baay goobaha ay gaartay islamarkaana bulshada ay uga faa'iidaysteen waxaa ka mid ah deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo in ka badan shan boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowlaad sharci ah oo qayb ka ah jowradan dacwiga ah ee sida aadka kaga socota degmooyin ka tirsan wilaayada baay rag ducaadda ee ka qayb qaadanaya jowradan ayaa duruus sharci iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada haddaba maxaa duruusaha ay qaateen bulshada ku dhaqan deegaanka bootis muddadii halka bil ay ducaadda ku sugnaayeen deegaankooda deegaanka hadduuna roogna ee bootis la eraw muddo may koynay rabiicul awal mayla labaatan iyo afartii waa koyni labaatan iyo shan roogdana duruusta hadda ikhtisaamsha liin fadhiya nin bilaawtay ama mayla eraahay muqararka dowlada ka socday may wahaa kutubo dhoore wahaaya maayinka horreeyey war asaasiyaatudiin lanki culmahaayay kasahaayna lakaburu arjaay lanki mayla eraahay caamahaayay mase jaahilku haayna liinkana nagaayay labaraay hataba araga doontaan dadka qaarkumada akhri doonaan mayla eraahay warqadaasay ka qoranta afartan iyo kow su-aalood iyo jawaabtiyo ka qoranta calaa dariiqati su-aal waljawaab iina ka socdaasa shicaarshana imayra cilmun wa camalun in la barada waana laka camal fale waajibaada kumadaha isuuna tawxiidka si eeda insharaxa weliba adilo badan ka qoranta axaadiis iyo aayad qur-aan ka qoranyin dadkana akhrisana safaylaan ku faa'iidaysidan may kumadahay rasaaliya romasa kitaab arbacuuna xadiidan fii dami tacasubi alqabaliyi leraw iyo kumadahay dadka maylera intiyo badan lambuwal akhriyi koray maylarahay ummi banhayna usuuna maylarahay kutubadaasay intiyo badan lasi waana maylarahay kuqib qaaday akhrisaan kumadahay duruustasay may la socday ee nku marinayna muxaadaraad oo maylarahay eed iyo eed intira badan intaata maylarahay maalamogasay la roogay duruusta socti may dhex socday muxaadarooyin oo culmadii maylarahay dareertii duruusta akhyaasi iyo culmadii kala deegaan qaar kumada mararka qaar jeediyaayeen eedan farac badan iyo jareen ugu dambeynna qaar ka mid ah dadka deegaanka bootis ee hoosaga magaalada baydhabo ee ka faa'iidaystay jowradan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'iideen ما هي العبادة؟ عبادة ميلك الدين هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما هو توحيد الربوبية؟
إفراد الله بجميع أفعاله من الخلق والرزق وال- والملك والتدبير ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ما هو توحيد الألوهية؟
توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ما هو الشرك؟
الشرك هو صرف الشيء من أنواع العبادة لغير الله ما هو الطاغوت؟
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع الحديث الأول أن أبي نضرة قال كقول حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي خدوس إيجي أو في وسط أيام التشريق مالمي أو إيد أيام التشريق لنقرد سديد إينا هايان فقال رسولك ما أري يا أيها الناس ددوا ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل ليرت oo is leeyima lahan licarabiyin la- lan arab eh calaa cajamiyin lan cajam ee isku fa- ku- fadl badnima le walaa licajamiyin kacjami een isuna calaa carabiyin lan arab ee uu f- dheeraad fadle isku leeyima le walaa ahmara ka gadudun calaa aswada ka mudun isuna s- fakadaalika saaslaay walaa aswada ka mudun calaa ahmara isuna fadle dheeraad ku leeyima le ilaa bitaqwaa obse alleh ay ilaahay obsiis laylisu hormari rasuulku ma eray aballaqtu aan misindeersine gaaluu ma ereen asaabad meelshooyin ballaqa rasuululahi sala allahu caleyhi wasalam deegaan ay degmooyin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay oo si dardar leh kaga socoto jowladan dacwiga ah ee loogu magac daray alcilmu waalcamal waxaan soo gudbin doonaa maalmaha soo socdo in sha allah mahadsanid abu ayman kulan looga araysanayo horumarka dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya walaalkeen cabdiraxiin shaacli ayaa warbixinta warkaas siinahaya waxgaradka deegaanka ris iyo culimo ka socota mujaahidiinta ayaa waxaa kulan ku dhex maray deegaanka ris oo ka tirsan wilaayada islaamiga mudug kulanka ayaa waxaa lagu kuurgalayay xaaladda waxbarashada deegaankaasi iyadoona odayaasha deegaanka si weyn ay u soo dhoweeyeen culimada ka socota xarakada odayaasha deegaanka waxay u sheegeen culimada in si aad ay u dhegaystaan idaacadda islaamiga al andalus waxayna yidhaahdeen mararka qaar waxaan maqalnaa ilmo ka qalinjimiyey goobaha waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah waxaan u baahannahay waxbarashada ka socota wilaayaadka si waxbarashada ubadka soo koraya ay u noqdaan culimo diinka faafiya kana qayb qaata difaaca shareecada islaamka iyo maaragtay oo kale ah waxaan arkaynaa meelo laga- markaasiya laga furayo een, juhdi badan lagu bixinayo marka waa masayrnaa markaasoo kale iyada caddan aad u dhegeysanaaho waa dhegeysanaa habeenba meela waxaa lasoo xirayaa waxbarasho ayaa lasoo xirayaa qolaa loo soo xirayaa markaasaa lasoo xirayaa arday waxaa dhammaysata ayaa lasoo qatimaya marka qalinjibintaas waxaas waa waa- waa masayrnaa markaasoo kale marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan nala halmaamin juhdigaas nala soo gaarsiiyo insha allahu waa kolley did- jahdi badan lagu bixiyo dadka waxbaa ka soo baxay waxbaa ka soo baxaya ilaahay mirow ka dhalinayaa waxaa lagu mahmaahi jiray marka hore oo mahmaahyanahan kolba haddaan uun fiirinay masalo jirtaba ah waxaa la yidhi masaafirka masaafirka socda waxaa la yidhi waa ilaahay ducadiisa waa aqbala amase habaarkiisa wixii ka gardar ilaahay waa aqbala waa maqli jira Ee, moqooyinka laga gardaran yahay oo xaqdarrada iyo gardarrada lagu haystana ducadiisana waa la aqbalaa inkaarkiisana waa la aqbalaa aan maqli jiray waa af soomaaliya hadda cilmi kuma lihi Ee, waxaan kaloo maqli jiray waxaa la yidhi laba socodka ku roon iyo laba gurga ku roon iyo laba geerida ku roon lixdaas walxaadaa jirta waxaa la yidhi laba socodka ku roon caalinka iyo caadka roob waayo ilaahay ayaa maanta noo keena caalinkiina waa haysanaa caadka roobna waa u baahana allana waa na sii doona Ee, laba gurga ku roon waxaa la yidhi sac irmaanka oo raafxirka iyo saqiga gurga jooga na gurgay ku roon yihin laba geerida ku roon baqaylo beri wax laga cunin ee beri geeriyooda iyo waxaa le baraar idaan lama maalo lamana rato waa se la qashaa haa marka haa haa murtad ku dar marka marka ajri xasane allah idin siiyo dembiga iyagana waa isu duceeyehyna male dembiga iyagana allah isku dhaafo saad noogu timideen khayraa noogu yimidi caalinkiyo noo yimid waaye caadka roobna allah noo daadso masaafirna waa tihiin maha tagtiinba wax idin ikraama iyo wax idin derajeyha iyo wax idin soo dhaweyha maahane wax kaloo dhible alla idinma tuto annagana ducada aad nagu dhaafteen iyo cilmiga aad nagu dhaafteen iyo caqliga aad nagu dhaafteen allaha noo aqbalo meesha risaa la yidhaa waagii hore waxaa la dhihi jiraa la yidhi ris majacad samankii hore ris majacadaa la dhihi jiray biyo la-aan lagama duka jirin lagama duka jirin ris majacda waagii hore la dhihi jiray waxaa laga cabi jiray bad iyo xaro dheere waa dukasha la-aantay ku caayaya ha lagu caaya ha lugaha la dhaqamaayo majaha cadcad haa ris majacdaa la dhihi jiray waagii hore Haa. biyo la-aan darteed biyo la-aan darteed u caddahay iyo cilmi la-aan iyo culimo la-aan intaasba ay isu kaashato markaan haddeera culimmadii waa soo haybay waa la oqonsaday Ee, dugsiga waa ka odan yihiin masaajid waa ku yaal berkada waa ku yaalay dadkii ahlu qiblow noqday ilaahay waa ka baxshay majacadkii ilaahay waa ka baxshay haa Ilaa- saasay isu bedesha towfiiqna alla waa siiyo waagii hore duduble meelo ku qaxi jire abgal meelo ku qaxi jire mursada meelo ku qaxi jire cayrija saruur meelo iskula qaxi jireen haddeer dhambalaan cawadii iskula saaxinaan iskula haa saasaa ilaahay noogu nimceeyey idinkana culmadii jirta aa- caalinkii socdaa tihiin caadkii roobna allahna siiyo maha tagtiinna ilaahay idankiisa muslim haydinku soo dhoweey jidkana midaan qodax lahayn oon baabuurku ka jibin oon ka jaleecsan allah inkaga dhigo allahuma salli calaa muxamadin masjidka deegaanka waxaa lagu qabtay muxaadaro ay soo xaadareen dadyow aad u fara badan dhagaystayna muxaadarada culimmada mujaahidiintu ay ku qabteen deegaankaasi muxaadarada kadib waxaa la weydiiyey bulshadii ku sugneed goobta su'aalo diini ah waxbay ku dartay gabadha wax ku dartay cindaha ina diina cind cinda sax ah ayay ku jawaabtay si wanaagsan bay uga jawaabtay abaalmarinteeda waa in gacanta laga saaraa allahu akbar see weyniyo gabdhaha waa xishoonayan way yaqaaniin su-aalaha gabadhani iyo gabdhahoo dhanba si fiican bay macaanku le maasha allahu ay uga jawaabeen اذكري صفة واحدة من صفات المرأة المسلمة هل تلمان شيك oo gabadha muslimada ah tilmaamaheeda wanaagsan ee ka mid ah oo muxaadarada ku jirtay allahu akbar si fiican bay gabadhaas su-aashaasi uga jawaabtay waa cafiifnimo alcifatu walcafaaf cafiifnimo wey gabar dhowrsanaan waa waxay ku ammaanan yihiin gabdhahan su-aashaasna gabadhaasi si wanaagsan bay uga jawaabtay islaamnimada sida weysadaas u burto ayay u burtaa waxyaabaha buriyana way badan yihiin hal ka mid ah sheeg oo na- min nawaaqid islaam naaqidan min nawaaqid islaami islaamka waxyaabaha buriya way badan yihiin nawaaqid islaam alcashara toban ayuu ka qoray sheekh maxamed cabdilwahaab hal xaboo ka ka mid ah sheeg ashirku allahu akbar gabadhaasi si fiican bay uga jawaabtay islaamnimada waxyaabaha buriya way badan yihiin waxaa ka mid ah ashirku billaah ilaah oo loo shirki yeelo sidaa daraaddeeda abaalmarinteeda way leedahay ku wareeji abaalmarinteeda ugu dambayntiina waxay ka codsadeen dadka deegaanka ris duco culimmadii soo booqatay deegaankooda اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهو نجا أكبر ونجا أجيب إلهو مقالدان ديغان كان ريس إماتا أن جوقنو علمدا يدعادا يو دادكا خيرك dadka ugu yeerayay martida maanta lagu karaameeyey ee aan maanta joogno ilaahu waan u ducaynaynaa ilaahu ducada naga aqbal ilaahu iimaanka iyo shareecada ku sug cilmiga ilaahu u fur camalfalkiisa ilaahu u fur ilaahu ku darajeey adduun iyo aakhiraba ilaahu ku liibaan booqashadan deegaanka ay ku soo booqdeen culimmada mujaahidiinta waxay ka mid tahay xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad haddaba warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu